بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaatan iyo shanaad min suurati alacraaf acuudu billahi min ashaydaani alrajiim bismi illaahi alraxmani alraxiim qaala almala'u aladiina astakbaruu min qowmihi liladiina istudcifuu liman aamana minhum ataclamuuna ana saalixan mursalun min rabbih qaluu inaa bima ursila bihi mu'minuun qal اldina اstakbaruu ina bاladii amantum bih kafiruun facqaru الnaaqata wactow can amri rabbihim waqaluu ya saalixu اtina bima taciduna in kunta min almursaliin فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم qوم مسرفون qaal اlmala'u intaas markuu u sheegay mela'ii waxay dhaheen nimankii ugu akhyaarsanaa ee madaxyooyinta oo ilqabatada lahaa oo qalbiga haybadda ka buuxinayay aladiina mala'aasoo istakbaruu iskibriyey oo min qowmihi isaga qoomkiisa ah waxay dhaheen liladiina kuwiina waxay u dhaheen istudcifuu la daciifsaday kuwii la taag daraysay waxay ku dhaheen ka bedelo liman waxay ku dhaheen aamana rumeeyey oo minhum iyaga ka mid a kuwa la daciifsado kuwooda iimaan kale weliba kuwooda iimaan kale waxay ku dhaheen ataclamuuna ma waxaad u malaynaysaan anna saalixan saalix ninka la yidhaahdo mursalun mursal inuu yahay mid la soo diray min rabbihi rabbiga xaggii laga soo diray ataclamuuna ma waxaa u malaynaysaan hadda oo aaminsan tihiin anna saalixan gaaladii baa hadlaya saalix mursalun min rabbihi ataclamuuna ma ogtihiin ma waxaa ogtihiin hadda idinla tahay nebi saalix in xag rabbi laga soo diray taa ma ogtihin iyagu inay aaminsan yihiin maaha waa calaa sabiili sukhriya baa la walistihza horta ma ogtihin saalix in xagga rabbi laga soo diray ha macnaha waxa weeyaan maba jidha iyaga ka dhiganta waa jees jees qofaa jaga usan lahayn waxaasaa taa iska tiri oo kale ya oo sidaas oo kale wey anna saalixan mursalun min rabbi qaaluu waxay dhaheen kuwii muuminiintaha innaa anagu bimaa shayga bimaa shayga ursila lala soo diray bihi maagaba saalix waxa lala soo diray mu'minuuna waa rumayno usluubka iska jira usluubkan waa cajiib nebi saalix inaan rumayno oo rumayntiisa aan rumayn weyna iskaba daaya isaga shakiba noogama jiro caad nagama saarna waaba rasuul ilaahay waxa lala soo diray baanba rumaysanna meeshay dhaheen saalix in la soo diray halkaa jawaabtaasba umay gelinba waxa uu wado waa rumaysannahay bay dhaheen innaa bimaa ursila bihi mu'minuun innaa anagu bay dhaheen qaaluu waxay dhaheen innaa anagu bimaakii ursila bihi saalix lala soo diray mu'minuuna isaga doodba kama qabno waa nebi ilaahay waxa lala soo diroo loo soo dhiibayna annagu waxaanu nahay bay dhaheen kuwa mu'minuun rumeeyey baan waxay ka leexdeen inay dhahaan mursal inuu yahay miya aad u haysataan ama inuu la soo diray waa ha waa mursal inay meeshii ka dhihi lahaayeen ha nebi saalex mursal weeye waxay dhaheen waxa lala soo diray isaga haddii wax lala soo diray soo isma lama soo dirin waxa lala soo diray waaba rumaynaba marka haddii wax lala soo diray isaga waaba rasuul ilaahi taasna halkaasa dhigay qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen istakbaruu iskibriyey kuwii gaalada ahaayoo kibirka badnaa waxay dhaheen innaa anaguna biladii midkii aamantum aa rumayseen bihi ladiigaba kaafiruuna waa ka gaalownay waa laba hadal iska soo horjeeda waxaa idinku rumayseen annaguna waa ka gaalownay bay dhaheen innaa biladii innaa biladii aamantum bihi kaad rumayseen ladiigaa ismi mawsuulkaasa iskaga wada dhacaya moogta innaa biladii aamantum bihi kaa idinku rumayseen kaafiruuna annaguna waa ka gaalownay bay dhaheen isku qaadeen iyaguna taasna halkaasay dhigeen qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi facaqaruu way boqon gooyeen annaqata hashi laal baa lagu gelinayaa awalba waa hashi laisla garanayay hashi iyada ahaydoo la yidhi ha u dhowaanina hashii bay boqonaha jireen faylaha sooma taqaan boqon halkaasay gooyeen wixii faysha la jaro bas weeyaan ya facaqaruuha fadamdama calayhim rabbuhum bidanbihim fasawaaha ha facaqaru naaqatana fatacaadaa facaqara soo meel kale maaha ha ninkii inta tegey oo seerta qaatay oo hashii boqnaha jiray fa kayfa kaana cadaabii wanudur u fiirsa marka ninkii qudaar baa la dhihi jiray qudaar binu salif hal nin baa boqnaha jiray laakiin hadda tacbiirka qur-aanka u fiirsoo kulligood baa la cabiray kulligood xaggee ku yaalaan wowdaas baa ku wada dhacaysa facaqaruu wowdaas waa uljamaacadaas way kulligood kusoo hoos xeroonayaan marka haddii dad inta shay ku tashadaan xumaan hal midib fuliyo dee kullig waa wada leeyihin xumaanti kan waa hawshii inbuu qabtay keliya laakiin waa lagu tashaday waa laga raalli ahaa waa lagu ballamay waa la go'aansaday marka kii boqonaha geedgooye keliya lama cabirine kulligood baa la cabiray facaqaruu iyagii baa boqon gooye bari arnaaqataash wacadtow waana iskibriyeen can amri rabbihim rabbigood amarkiisii ayay iska kibriyeen iska weynaysiiyeen sidaas hawshaas u dhacday waqaaluu waxayna dhaheen yaa saalix saalixow i'tinaa noola imow bimaa kii tacidunaa aad noo yabo hayse in kunta haddaad tahay min almursaliina kuwa la soo diray mursalan min almursaliin rasuul rasusha la soo diray ka mid a haddaad tahay hashaa ha u dhowaanina waa adigii yidhi waana u dhowaan waa adigii yidhi ha gaaloobinin haddaa gaaloodaan dhibaataa idinku dhacaysa xumaantii oo dhan waa samayna yaa jees-jees iyo cajsigelin carkeen wixii aad tiri waa idiin imaanayaan carla kaalay bay ka dhiganta halkaa hawsha markay manaso dee rasuulka rabbi baa la jire waxa weeyaan hawluhu meesha ka imaanayaan iyo ciqaabka iyo cadaabka iyo aargoosigu xag rabbi weeye xag rabbi baa isaga laga soo ayidayaa oo arrintii laga soo fasaxaya cadaabkii baa lasoo fasaxaya marka waxaasaa la fasaxay ma maqasho xagga rabbi baa cadaabki laga soo fasaxaya fa akhadat waxaa qabatay hum iyagii nimankii iyaga ahaa arrijfatu baa qabatay lululashu gilgilashu saaltayn mataqaanaa soomaliga saa utaqaaniba waxa weeyaan dhulkii baa dhulgariir ma maqashay yada dhulkii baa la lulusha haddii mar qofku gurigu joogo iyo dhulku meeshuu cagaha ku hayay ilaa dhulka ilaahay baa qaraar inoo ka dhigay hadday la saaltayso wadnaha halkaa imaanaya kalxamaha ah bes isla markiiba intaasoo malaayiin baa ku dhimanaysa hadday rabaan dhulkiibaa hoos kala dhaqdhaqaaqaya rijfaa qabata hada qur-aanka waa taqaanaaye meelaha kale fa akhadahumu sayxatu isla qoladan laftooda iyagoo laga sheekaynayo ya sayxadii baa qabatay baa lihi meelo kalena waxaa lagu dhahayaa waxa weeyaan waxaan kusoo duldejinnay roob dhagaxyo ah kulli isdiidi maya oo laiskugu dara faakhadathm sayxatu sayxadii ay rajfatu baa qabatay faasbaxuu waxay ahaadeen fii daarihim daarahoodii iyo guryahoodii dhexdooda jaafimiina kuwa leglegdan dee wax binu-aadan muuqaalkooda leh ummad dhan oo bidhaan binu-aadan baa kuu wada muuqanaysa meel kastana qof baa saa u yaalla waana mayd jaasimiina waa maxay kuwa yaalyaala oo wada mayda wey waana wada mayd waana yaalyaalla ya jaasimiin kuwa saase saasay ahaadeen faasbaxuu fii daarihim jaafimiin waa kuwa aan dhaqdhaqaaq lahayn wax inaba dhaqdhaqaaq ma leh waa waad dhinteen waana yaallaan wey waa la leeyahay qayla waa lagu qayliy saasaa ku dhacday fatawallaa wuu iskaga jeensaday nebi saalix canhum xaggoodii dee waa halaagii baa iyaga ku dhacay tartiib buu xagga ugu dhaqaaq wa qaala wuxuu yidhi iyagoo wada meyda buu la hadlayaa yaa qowmi tolkaygiiyow laqad ablaqtukum anugu idinka waa idinsoo gaarsiiyey risaalata rabbii rabbigay risaaladiisa iyo fariintii aan ka waday wanasaxtu waana idiin naseexeeyey lakum idinkaan idiin naseexeeyey walaakin lagu noqoye laa tuxibuuna idinku ma jeclidinin annaasixiina kuwa wax naseexeeya idinkaa dadka naseexeeya jeclayn laakiin anigu wale waa idiin naseexeeyey waaba dhinteen iyagoo meydoo la hadlaya way dhacdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dagaalkii beder markii toddobaatan gaaladii ka mid ah madaxdoodii weliba odayaasha ku jira meeshii lagu laayey waa isagii tegay oo god lagu guray maydkoodii godkii daankiisa intay istaagay waa isaga yidhi annaga ilaahay wixii noo yabahay wixii ilaahay noo yabahay waa helnaye idinku wixii ilaahay idin yabahay ma haysaan maxaa kala hadlaysaa baa layidhi qola dhintay saa ii maqlaysaan kama maqli maqlid badnidin buu yidhi oo kale ii maqlaya laakiin waysan idin jawaabay war hadda u fiirso marka way dhacdaa iyagoo dhintay wuxuu leeyahay waa idiin naseexeeya laakiin kuwa naseexeeya weligiin idinku maydnaan jeclaan jirin waxay ka dhigan tahay qof dhintay adoo hadda qabriga yimid maalan kaba soo qaad qaab aadan jeclayn boo u dhintay war waxaa iska daawaa tiri wixiiba ku halaagsan haa meel halaaga baa kala talis meel halaaga markaa kala talisay ma yeelin sidiiba ku dhintay ama lagu dilay war waxaan iyo fitantaan iyo balaayadan ka baxbaat hadhow baa markii laas qabrigiisa tiri alla maxaan kuu naseexay tiri alla maxaan kuu naseexay wax badan baan kuu naseexay wax badan baan waxaan kaala tali wax badan baan kuu waxaan iska daa wax saasoo kale adoo yidhi wey marka waxa weeyaan wuxuu yidhi waan idiin naseexeey xaqii waa idin soo gaarsiiyey walaakin laa tuxibuuna annaasixiin idinku ma tihdin kuwa jecel kuwa naasixiinta ee weligiin xumaha ayaad wehel ka dhigan jirde marka waxaa laga xikaayoonaya xikaaya can xaali maadiya la yidhahdaa xaal tagay idinku hadda ma jeclidin waa maxay horay xaaladda saasa ahaan jirdhen wey hadda tagaba qoladan maba noolaba hadda taasina wata waluudan wa arsalnaa luudan ama wadkur ka sheeke luudan nebi luud ama wa arsalnaa luudan luudna waa dirna id waqti qaala uu ku yidhi liqowmihi qoomkiisa uu ku yidhi ata'tuuna ma waxaad la imaanaysaan waa yaabe alfaaxishata tii xumayd faaxisho faaxishadii mayaa la imaanaysa maa sabaqakum xaaluusan idinka hormarin bihaa faaxishadaas min axadin axadun axad axadkaasoo min alcaalamiina caalamkao dhan ka mida waryaale qoladii buu la hadlayaa qoladii loo diray qowmuluud nebi luud baa loo dira wuxuu ku yidhi meel saduum la dhehay degi jireen shantii magaalo waaweynaa magaaladan caasimaad ahay war ma waxaad samaynaysaan ficilka xun oo wax ka xun aysan jirin cid adduunka idinka horraysay oo la timidna aysan jirin alfaaxishata hadda zinadii maba ahaba waxay ahayd raggay u tegi jireen oo gadaal uga tegi jireen intay dumarka ka tagaan markaasaa al baa la gashay waxa faaxishada ah oo xun oo axad caalamka ka midoo idinka horeeyo la yimid uusan jirin ma waxaasaa la imaanaysa zinada iyada ash waa laga reebay inahu kaana faaxishatan baa layidhi inahu kaana faaxishatan suuratu nisa tanna waxaa la yidhi alfaaxisha waxa weeyaan idinkaa ikhtiraacday xumaantan binaadamka waxa la yidhi caqligiisa haddii loo daayo sharci iyo dastuur rabbaani oo raacayo oo hagaya haddaysan jirin ou damco caqligiisa kaliya inuu isku maamulo caqligiisu haadaan buu ka tuuraya waxaasu u qurxinaya xumaan buu u qurxinaya laakiin haddii uu raacayo waxyi ama diin samaawi ah markaasa caqligiisu wax taraya maa sabaqakum biha min axadi min alcaalamin marka wuxuu leeyahay camar bnu dinaar wax lab oo wax lab u tegay weligeed lama arag qowmu luud ka hor qowmu luud ka hor lama arag waa waxaas iyaga dee gadaashooda idinka laydinka horreey baa l lakiin iyaga gadaashoodii adduun weynahan kale iyo maanta waxa jira iyo fusaaqda iyo balaayada magacyada leh xunxun waxaasoo dhan baa jira oo gaalooyinka ay hogaaminayaan inakum idinku lata'tuuna waxaa u tegaysaan alrijaala ragga shahwatan liajli shahwa shahwa darteed baa ragga u tegaysaan min duuni النisaa nisaai dumarka sokadiis waxa weeyaan min duuni nisaai xaala u tegaysaan dumarka sokadiis dumarka inta ka leexataan baa raggii u tegaysa weliba waxaa shahwatan loo yidhi waxay ahayd qofku inaysan arrintiisu shahwa keliya ahayne markii xataa inuu xaaskiisa u tegayo inuu qasad kale iyo niyad wanaagsan leeyahay ubad saalixa iyo wanaag iyo waxaas inuu niyeysan yahay iyaga waxaa la yidhi wixiinu waa shahwatan waa shahwo keliya weeyaan waa lagu sii ceebaynaya bal iskaba dhaafa antum idinku qowmun qowm baa tihiin qowmkaasoo musrifuuna xadda tallaabay xadgudbay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa kaana ma ahan jawaaba qowmihi nabi luud qoomkiisii qoomkaa jawaabkiisii ma ahaanin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane akhrijuuhum ninkaan akhrijuu saara hum kuwan kuwe luud iyo inta raacday oo rumaysay akhrijuu saara hum iyaga luud iyo wixii la fikrad ah oo rumeeyey oo raacay saara markuu u sheegay xumaantay samayn jireenoo ka wacdiyey waxay dhaheen waa ninkaan waddankaa laga saaro qofku deegaanku u dhashay mar haddii laga qaxiyana waa dhibaato akhrijuuhum saara min qaryatikum magaaladiinna iyo deegaankiinna iyo dalkiinna ka saara innahum iyagu unaasu waaba dad yatadaharuuna isna nadiifinaya isdahiraya waxyaalaha aan samaynayba iskala wen yihiin gaaladu waa balaa waxay leeyihiin xumaantii iyaga hadda la yidhi war iska daaya oo raggii loo tegayay iyo wixii waxay leeyihiin luud iyo dadka raacay waaba unaasun yatadaharuuna waaba dad isdahiraya oo isnadiifinaya oo waxaan aan ogolayn oo aan mabda iyagaba iyo nidaamka iyaga iyo qawaaniinka iyagaba haysan oo aan ogolayn arrintaas innahum unaasun marka fiiri heerkaasay marayaan innahum unaasun yatadaharuun laakiin waxa weeyaan waa arintan iyagu hadda ay ku caayis leeyihiin nabi luud iyo kuwa raacay laakiin nabi luud iyo kuwa raacay waa u ammaan ha waaba dad isdahirayo wanaagsan oo fiican waxaa la yidhahdaa arrintan innahum unaasun yatadaharuun marka cilmulbadiica la joogo noocan waxaa la yidhahdaa atacriid bimaa yuuhimu danb in laysku sarbeebo wax cay muujinaya wax cay ku muudsinaya macnaha cay baa moodaysaa war waxaan meesha laga saaray bay leeyihiin waaba dad aan fiicnayn oo isdahirayaba marka isdahiraya waaba ammaan wax cay u eg weeye laakiin ammaan ah innahum unaasun yatadaharuun marka waxau yidhi ibnu cabbaas caabuuhum bimaa yumdaxu bih waxay ku ceebaynayaan waxa layskuba ammaanaba oo ammaan u ah iyaga waxay doonayaan gaaladu waxooda in lala aamino oo lala sameeyo ciddii diidda waxa weeyaan waa waxay u arkayaan wax ka soo horjeeda ilaahay wuxuu yidhi faanjaynaa waa korin ambiyada ilahay ilahay baa hiil u ah iyo kuwa ilaahay rumeeyey iyo rasuulkiisa iyo rusushoo dhan kuwaoo nabi luud baan badbaadinay wa ahlahu ehelkiisana waa badbaadinay ilaa mara'atahu xaaskiisii magac dheer bay leeda haweenaydiisii mooyaane haweenaydiisii kaanad gabadhaasi waxay ahaatay min alqaabiriina ayay ka mid ahaatay kuwa cadaabka ku baaqi noqday alqaabiriin yaa kuwa tegayna waa loo isticmaalaa kuwa harayna waa loo isticmaalaa alqaabiriin kaanat min alqaabiriin dadka halaagsamaya iyagu ku hadh markii dadkaa la badbaadinaya nebi luud iyo kuwii rumeeyey haweenaydaa waa la reebay maxaa yeelay nebi luud bay khayaani jirtay ilaahayna way ka gaalooday kuwii marka tolkeed halaagsamay baa lagu reebay lana halaagsantay ilaa waxa weeyaan martida iyo waxa markay yimaadaan waxaas weeyaan iyagu ragga iyo waxa raadinaye bay soo aadi jireen nabi luud markii dad u yimaadaan iyo marti iyo waxaas markaasay iyaduna arrimahaasay u sheegi jirdhoo xogtaasay siin jirde waa lala joogaa iyo waa loo yimid iyo rag baa yimid iyo waxaasoo kale bay xogahaasay siin jirde baa lagu leeyahy arrintaasi wata malaa'igtii la soo diray oo qoladaa inay halaagaan looba soo diray baaba muuqaal rag loo soo yeela muuqaal rag baa loo soo yeelay markaase iyagiina waxay u qabaan rag qoladii gaalada ahayd markaase waxay soo aadeen raggii bay soo aadeen ilaa waxay u barteen xumaantaa ragga lagu sameeyey waxaas waana malaa'igta halaagi bay lahayd war iskama hayaan ha wiilal iyo dhallinyaro qurqurux badan oo wejiyo qurux badan oo rag marti oo kale u ah nebi luud oo u yimid oo kale wakaas waasayidee qisada dheer waa qur-aankan ku gaaraynaa insha allah ilaahay wuxuu yidhi waa mdarnaa waa roobayn calayhim dushooda madaraa waa amdarnaa calayhim madaraa roobayn baan dushooda roobaynay wey roobkaas waa maxay roob cajiiba roobka aan la mid ahayn wey roob dhagaxyaabu ahaa waa xijaara min sijiil dhagaxyo dab ah ya dhagaxyaa lala dhacay waa cadaab marka sidii roobka dhibcihiisu u soo daataan baa dhagaxyo saa loogu soo daatay fandur fiiri baa layidhi kayfa sida kaana u ahaaday caaqibatu lmujrimiina kuwa mujrimiintaa ciribtooda qof kastoo ogow qofkaa mujrimkaa intuu adduunka orordaya ha fiirini dabada ciribta dambe say noqoto ta unbaa la fiiriyaa kullu meel dhow haddaa ka soo qabato wadankaa joogto haddaa ka soo qabato dalkaa dadkaa ku dhex noosha haddaa ka soo qabato dadka mujrimiinta ahaa ciribtooda waxay ku dhammaatay balfiiri haa iska eg baa lagu leeyahy waa maxay noqotay waa in la halaagay wey wa ilaa madyana wa arsalnaa waa dirnay ilaa madyana reer madyan madyan waana meel waana dad dadkii degi jireen reer madyan baa la dhahaa meelna magaceed waa la yahay reer madyan ilaa madyan waxaan u dirnay akhaahum walaalkood baanu dirnay shucayban shucayb ahaa qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qoomkaygiiyow ucbudu llaha ilaahay caabuda maa lakum min ilaahin hayruh halkaanoo kalea laguu soo qabanaya qur-aanka haddaa musaalaqa gelays wailaa madiina akhaahum shucayban qaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayruh inta ku jidha waxa weeyaan midda ay ka tahay waa inaad garanays halkaa ka wadi kadhib maa lakum min ilaahin hayruh qad xaqiiqa madyan waxa weeyaan qabiiladaasna way ahayd meeshay deganaayeenna way ahayd waana qolada qur-aanku meelo kale ka cabiray asxaabul ayka asxaabul ayka iyo asxaabu madyan waa isku mid qad xaqiiqe jaa'atkum waxaa idiin timid bayinatun bayina idiin timid min rabbikum rabbigiin xaggiibayna idinka timid qolo kasta nebiga loo soo diray arrinta markuu tawxiidka u sheego arrinta ku xigto oo kala hadlo wixi dembiyada ay sameeyaan kan ugu weyn buu kala hadlaya qoladaani marka dadka wax u beegaan iyo dadka wax u miisaan bay ka nusqaamin jireen xoogaa bay kala wada hari jireen xoogaa bay miisaanka ka shaxaadi jireen wuxuu yidhi fa awfu oofiya alkayla beega iyo walmiisaana miisaanka waana dhaqan xun dadka waxaa sameeya oo isdhaha maaragtay kiishkiiba xoogaa ka soo dhex saar oo dhowrkii kiilaba kiila ka dhex keen oo xoogaagii maaragtay shirgaankii saliidaba mid kaleeta ku dadhid iyo balaayo kale xoogaa maarata ka jir waxaa dadka ku shaqaysa waa dembi weyn wey awfu lkayla wlmiisaan balaayadan laisku soo wada dardarayo wada malab kaab ah oo maaragtay kala lagu soo darayo malab danka looga dhigayo ta sonkoro iyo laisku soo shiido waxyaala kaloo macmacaan iyo waxaasoo dhan waa qishi waa khayaano waa khatar ganacsi xaaraana wey khayaano wey man hashanaa falaysa mina qofkii noo qariyana nebig wuxuu yidhi naga mid maaha calayhi salatu wasalaam halaiska jiro fawfu lkayla wlmiisaan walaa tabhasu nnaasa dadka ha ka baksinina ashyaa'ahum dadka shayaashooda ha ka nusqaaminina xuquuqdoodana ha ka dulminina baksiga waxaa kale qofka wixiisa lagama ceebeeyo waxaana suuqa keenta ma waxaana wadataa ma waxaana intaa naga siinaysaa lama yihahdo wax hadday ku anfacaan qaado haddaysan ku anficinna halkaa ka bax lama rabo waxaa dadka waxay suuqa keensadaan waxay gadanayaan lagama caayo lagama ceebeeyo waa arrin khatara dad badan baa isticmaala lama isticmaalo taa hal iska ilaasho waaya markii loo beegayo ama loo masnayana lagama nusqaamiyo walaa tufsiduu hana fasahaadinina fil ardi ardada dhexdeeda bacda islaaxihaa intii la islaaxiye dabadeed islaaxinteeda kabacd rusushaa lagu islaaxiyey dalikum kiinaas baa khayrun lakum idinka idin khayra idin khayr badan in kuntum haddaad tihiin muminiina kuwa muminiina muminiina musadiqiina lii fii qowli qowlkayga haddaa ii rumaynaysaan oo ii sadaqaysaan ya taasaa idin fiican walaa taqcuduu ha fadhiisanina bikulli siraatin wadda dhammaanteed wadooyinka usoo baxayeen wadooyinka usoo bixi jireen niman dhibaato dadka waddada maraya bay u goodi jireen waa ku dilaynaa waa ku dhacaynaa waa u humbaalayn jireen waana dhibaatana waa samayn jireen war wadada ha usoo bixinina ha fadhiisanina wadooyinka dadka waddada looma galo walaa taqcuduu ha fadhiisanina bikulli siraatin balaayo wadda fadhida weeye tuuciduuna xaalaad u goodiyeysaan oo watasuduuna aad duudaysaan oo leexinaysaan can sabiililahi ilaahay wadadiisa man ahad aamana bihi rumeeyey isaga qofka ilaahay rumeeyey bay waddada u gelayaan waddada xaqaa bay ka leexinayaan waa u goodinayaan waxaasay samaynayaan waddada yaa fadhiya mataqaanaa nebi shucayb baa beel degan dadka nebi shucayb u socdo isla nebiga u tago soo rumeeya oo cilmi ka soo hela waddadii nebi shucayb loo mareeyey bay jidgooyo u dhiganayaan markaasay qofka u hanjabayaan carar mar damba soo maha ama waa dilayaan ama waa dhibaataynayaan o markaasay watasuduuna waxay ka duudayeen ilaahay waddadiiso waxay dhahayaan waa been wuxuu idiin sheegaya rasuul maaha ha u teginina waka waxaas dhihiya sidai kuwii qurayshba nebiga calayhi salaa sl nebi maxamed ay sidaas kale u samayn jireen waayo oo markuu nebigu meel dadka xaq uga sheega mid baa daba socoo leeya waa been ma jidho aa ka daba hadlaya mar haddii qofka laga daba hadlo waa dhibaato waka watabquunaha xaalaad dalbaysaan ciwaja qallo wadada idinkoo qallo u dalbaya u raadraadinaya iyadu ma qallo wadkuruu waxaad xusuusataan id waqti kuntuma ahaydeen qaliilan kuwa yar markaa ahaydeenoo fakafarakum ilaahay idin badiyey wa badan ilahay idinka dhigay waa yaraayen dad yar baa rumeeyey wanduruu waxaa fiirisaan kayfa sida kaana uu ahaaday caaqibatu lmufsidiina kuwii mufsidiintaa ciribtoodii maxaa ku dhacay kuwii wadooyinka geli jiray waa la baabaashi waa la halaagay wain kaana hadduu ahaatay daa'ifatun koox oo minkum idinka idinka mida aamanuu kuwa rumeeyey biladii kii ursiltu layla soo diray bihi ladigaba jameeca idinka idinka mida hadday ahaadeen kuwa rumeeyey xaqii layla soo diray wa daa'ifatun koox kalena lam yuuminuu aysan rumayn waa qaab usluub cajiiba weeyaan qofka markaa mujaaladalada iyo muranka iyo munaadarada iyo muxaawarada la gasho yaa qola hadday arrintan diiday qolan ogoshahay qola hadday gaaloobeen oo aysan rumaynin qolana rumeeyeen hee fasbiruu sabra aan sugno xataa yaxkuma allaahu ilaa ilaahay ka xukmaayo ka xukumaayo baynanaa inaga dhexdeenna waa la arki doonaa aan soo wada indha qabno kii la halaago iyo kii la badbaadiyo ha iyadoo aan hadda la dhihinba haddii qolana rumaysa qolana beenisa kuwa rumeeya waa saa kuwa beeniyana waa saa oynu ogaan fasbiruu xataa yaxkum allahu baynana wahuwa ilaahayna khayru lxaakimiina inta wax kala xukunta ilaahay kan uu khayr badan wey walada u fiirso wahuwa khayru lxaakimiin ilahay sidaa weeyaan subxaana wa tacaala khayru lxaakimiin wey waxaa la yidhi ninkii faa'iidow halkaa ka qabanayo boqongooyey hashii nabi saalix qudaar binu saalif baa la dhihi jira halkaa nin bu aha ficilkana saan soo sheegna waxa looga wada nisbeeyey oo facaqaru naaqata loo wada yidhi liannahu kaana biridaahum raalli ahaanshahooda iyo amarkooda buu arrinta ku sameeyey waraadii bilcamali lqabiixi wax xun qofka raalli ka noqdaaye shariikun filjariimati jariimada iyo dembigow la wadaagsada qofka darsigeennu intaas ku egyahay wallahu subxaana wa tacala aclam bisawaab